asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada waa xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa alaaba halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni haddii rabiicid mahayo aynu isku wareysan jirnay innaga oo dhinacyo badan wax ka eegeynaa aynu ku kala warqaadan jirnay sidaad ogtihiinba dhegeystayaal marka laga hadlahayo haddii eeba idmahayo arrimaha dagaalka dagaal sidiisaba dhowr qaab ayuu ku imaadaa waa tii soomaalidu ay ku mahmahday dagaal gundahaagu ka dhashaa middaa ma gelayno oo dagaal gundahaagu ka dhashaa ma ahan middan aan ka hadlayno dagaalku waxa uu u baahan yahay tabaabushaysi wuxuu u baahan yahay dhufaysyo wuxuu u baahan yahay hogog dhulka hoostooda wuxuu u baahan yahay geedaley wuxuu u baahan yahay dhul buura leh wuxuu u baahan yahay dooxooyin wuxuu u baahan yahay togog wuxuu u baahan yahay meelo aada iyo aada u fara badan oo lagaga gabbado waxyaalaha dhacahaya iyo in lagaa il horeeyaba dagaalka sidiisaba qaacidooyinka waaweyn ee dagaalka ragga ka run sheegaayo waxay dhahaan dagaalka waxaa weeye wax arag oo yaan lagu arkin wax dil oo yaan lagu dilin ayay dhahaan nimanka sida qaacidooyinka rasmiga ah dagaalka u qaatay waxay dhahaan wax burburi yaan adiga lagu burburin waxay dhahaan wax gaad ayaan adiga lagu gaadin waa qaacidooyinka dagaalka uu leeyahay ama tiirarka dagaalka sida dhabta ah loogu dagaalgalo ayaa noocyada noocaasa ka mida dagaalkuna sidiisaba walow uu dhib badan yahay haddana faa'iido badan ayuu leeyahy inuu faa'iido badan leeyahay waxaa ku tusahayaa hees uu maaragtay uu cabdulaahi sangub eebe hawraxme heesihiisii wadaniga ahaa mid ka mid a oo aan xasuusto erayo ku jiray ayaa waxay ahaayeen dadka oo misoobow giddigii midoobiyo nabad lagama maarmo maalintay xumaatee ragga aydan murantaan waranku waa macaan yahay aada u fiirsaya wuxuu ku yidhi marka hore dadku inuu masoobo oo sinaado oo giddigii midoobo dadka oo misoobo giddigii midoobiya nabad lagama maarmo u yidhi iyo nabadii intaba lagama maarmo haddiise la waayo maxaa dhacahay maalintay xumaatee ragga aydan murantaan waranku waa macaan yuu yidhi maarata inaad wax iska celisahay waa arrin wa macaan oo lagama maarmaan marka inta aad adigu aad gardarro laguga haynin ama aan dhib laguga haynin ee aada nabad iyo barwaaqo haysato inaad adigu waran intaad qaadato aad dadka gardaraysato ma aha laakiin dagaalku marka adiga lagu dulmo ee xuquuqdaada diintaada noloshaada araggaaga wax o dhan lagu soo duulo dee khasab bay ku noqonaysaa inaad dagaalanto taasuu marka dagaalku kaartooyinka farada badan ku yeeshay adduunkuna haddaan la kala baqin cidna isuma joojinayso oynu ognahay maanta waa xaqiiqa marka maxamuud cali qablex sheekadiis iyo bahawraxme sayid maxamed baa ku yidhi maxamuud cali qablexow ka waran taleex taleex ka waran ayuu ku yidhi show taleexna waxay ku taallaa dhul bannaan ah oo maaragtay maaragtay dhul bannaan ayay ku taallaa saldhig weeyaan waa saldhiggii taleex ee aan isla garanayno saldhiggaasu marka meel bannaan ayuu ku yaallaa maxamuud cali qablexow ka waran taleex buu ku yidhi kolkaasuu wuxuu yidhi rag colaadeed bannaan rabcad ah ma dego u fiirso rag colaadeed rabcad bannaana ma deguu yidhi rag colaadeed bannaan rabcada ma deguu yidhi waa maxamuud cali qablax ninka dhahaya halkaa waxaad ka arkaysaa taleex inay meel bannaan ahayd oo ay ahayd dhul aan buura lahayn toogna aan lahayn hoog iyo ba'na aan lahayn ay meel bannaan ahayd walow dee sayidku uu saldhigyo kale iyo qalcado kale lahaa sida qalcadii la odhan jiray ilig oo kaleento iyo ti ay la odhan jiray oo kale uu qalcadahaas lahaa oo saldhigyo waaweyn oo iyagu dee dhul buurood ahaa iyo hogiyo ba haddana meeshan taleex waxay ahayd bannaan waxaana ku tusaya eraygan in cali qablex wuxuu yidhi rag colaadeed rabcad bannaana ma dego halkaas sayid maxamed cabdilla xasan qac weyn baa loo geystay sababtoo dee wadaad aan ahayn askari oo aan dagaal ku jirin ayaa waxa uu u sheegay meesha uu degan yahay inay meel bannaan tahay waana meeshii markii dambe diyaaraduhu ku duqeeyeen ee baaba-a badan uu ka dhacay mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteena murtada maanta idam ebe waxaa la yidhi run baa reer lagu dhaqaa